Ishaya cutubka saddex-iyo soddonaad Ada iska hoogay kaaga wax dhaca oo aan adiga wax laga dhicin oo wax khiyaaneeya oo aan adiga lagu khiyaanayn markaad wax dhicidda joojisid ayaa adiga wax lagaa dhici doonaa oo markaad wax khiyaanaynta joojisid ayaa adiga lagu khiyaanayn doonaa rabbiyow noo roonow waayo waannu ku sugnayn subax kasta gacan noo ahaw oo wakhtiga dhibaatadana badbaado noo noqo buuqa gurdanka ayaa dadyowgii ka carareen oo sarajoogsigaaga ayaa qoromihii la kala firdheen oo boolidiinna waxaa loo soo urursan doonaa sida diirtu wax u urursato oo kale oo waxaa loogu boodi doonaa sida ayaxu ugu boodboodo oo kale rabbigu wuu sarreeya waayo meel saruu joogaa oo wuxuu siyoon ka buuxiyo cadaalad iyo xaqnimo oo wakhtigaaguna wuxuu ahaan doonaa ammaan iyo badbaado iyo xigmad iyo aqoon miidhan oo cabsida rabbiguna waxay tahay khasnadiisa bal eega kuwoodii xoogga badnaa dibadday ka qaylinayaan oo ergooyinkii nabadduna si qaraar bay u ooyayaan jidadkii waaweynaa way baba'san yihiin oo dadkii mari jirayna way ka joogsadeen isagu axdigii wuu jebiyey oo magaalooyinkiina wuu qursaday oo ninna dan kama galo dalku waa barooranayaa waana taag gabayaa lubnaan way cebowday oo way engegtay shaaroon waa sida lamadegaan oo kale oo baashaan iyo karmeelna calantii bay daadinayaan rabbigu wuxuu leeyahay hadda waan kacayaa hadda kor baan isu qaadayaa oo hadda waan saramarayaa waxaad uuraysan doontaan buunshe oo waxaad dhali doontaan xaab oo neeftiinnuna waa dab idin baabayn doona oo dadkuna wuxuu noqon doonaa sida nuurad la shiday iyo sida qodxaan la jaray oo dab lagu gubay kuwiina fogow waxaan sameeyey maqla oo kuwiina dhowow xooggayga aqoonsada dembiilayaasha siyoon dhex jooga way cabsanayaan oo cibaadalaawayaashuna cabsi bay la gariirayaan balkeene baa dabkan wax gubaya dhex joogi doona oo keene baa gubasho weligeed ah dhex joogi doona kii si xaqnimo ah u socda oo si quman u hadlo oo faa'iidada dulmiga quursada kii laaluush qaadashadiis ka gacmo jafjafta oo maqlidda dhiigdaadinta dhagihiisa ka furaysta oo indhihiisana isku qabsada si uusan wax shar ah u arag kaasu wuxuu fadhiyi doonaa meel sare oo gabaadkiisuna wuxuu noqon doonaa dhufays dhagaxyo ah oo cuntadiisa baa la siin doonaa oo biyihiisuna waxay ahaan doonaan kuwa la hubo indhahaagu waxay arki doonaan boqorka oo quruxdii huwan oo waxay arki doonaan dhul ilaa meel fog kala baxsan qalbigaagu wuxuu ka fikiri doonaa cabsida meeh karaanigii wax tirin jiray oo meeh kii baada miisaami jiray oo meeh kii munaaradaha tirin jiray mar dambe ma aad arki doontid dadka carrada kulul ee uusan hadalkoodu ku dhicin oo leh af qalaad oo aadan inaba garan karin bal eeg siyoon oo ah magaaladii iidaheenna indhahaagu waxay arki doonaan yerusalem oo ah rug xasiloon iyo teendho aan la qaadi doonin oo aan dhidbaheedana weligood la rujin doonin oo aan xerkaheeduna go'i doonin laakiinse rabbiga haybadda badanu wuxuu halkaas inoogu noqon doonaa meel webiyo ballaaran iyo durdurro leh oo ayaan horiyo seeb lahu mari doonin oo aan dooniyaha waaweynuna dhaafi doonin waayo rabbigu waa xakiinkeenna oo rabbigu waa taliyaheenna oo rabbigu waa boqorkeenna wuuna ina badbaadin doonaa hadhkihii way dabceen oo salka daqalkiinna lama xoojin karin shiraaqiina lama kala fidin karin markaasaa waxaa la qaybsaday booli badan oo curyaankuna wixii la dhacay buu qaatay oo kan halkaas deggan ma odhan doono waan bukaa oo dadka dhexdeeda degganna xumaantooda waa laga cafiyi doonaa